haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashacuud
kusoo dhowaada mar kale barnaamijkeeni xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahina waxaanu haynaa heeso qurux badan oo dhegaystayaashaan u soo xullay dhambaallo dhowrahay dhegaystayaasha noo soo direenna waan haynaa ma heesaan ku bilownaa marka mise dhambaal baan akhrinaa heesta noo soo qabo waa tahay heesta ugu horraysa bal barnaamijkan ku bilowno dhaaxaan wax badan barnaamijkan ku bilownay waraaqahay dhegaystayaasha soo dirsada laakiin toddobaadka waxaanu ku bilaabaynaa codka fanaanka axmed cali dararamle iyo sahre siyaadi iyo heesta ay wadajirka ugu luuqeeyaan iyo shacni iyo wanaag sharaf badanida ama sheekaysana oo heesaha dihadajiba
hilibka warkaaganu oy bushi rabanaa shaliyo xariiriyo sida shoogta dahabka hilibka warkaaganu oy bushi rabanaa markaan shisheeda kaada nolosha kulima kaco markan sheedakaada howshaashooy markabo shacli iyo wanaag shaabadaanida ma sheekayitana shacli iyo wanaag sharabadaanida
saxaafad wada shil oo ay shilka la hel u nacab shuuqeeya dankaad la kaxeeya saxaafad wada shil oo ay shilka la hel u nacab shuuqeeya dankaad la kaxeeya
شعر مذوبا وكشيخ ذاكر إني شلكيجي أما شوف المداير
waa tahay shacni codadkii axmed cali darramle iyo zaaristiaad haddaan taas kaga gudubno dhankii dhambaalada dhambaalkan caasho waxaa uu noogu yimid aabbe cabdikariim maxamuud faarax iyo aabbe axmed shariif cali hilowle iyo hooyo saaqo cali hilowle hooyo hawiye cali axmed iyo habareer nimco cali hilowle iyo eedo aamine cabdi lunge axmed cabdikariin maxamuud iyo duraan siyaad khayre iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo qaasin cali hilowle iyo sahal axmed shariif cali iyo ayaan cabdikariin maxamuud iyo cali maali nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdiwaaxid axmed shariif cali hilowle iyo amran cabdikariin maxamuud oo waxa ay yidhaahdeen meherkoodu uu ka qabsoomay gaalkacyo waxaan leenahay noqda kuwii meherkaasi u horseeda guur kheyr qaba oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan anigana raacinaya dhambaalkan si qurux badan ayaa loo soo xardhay hareerahoo dhan waxaa laga soo dhigay tahaniyad dhalasho farxada ayaa lagu soo isagoo dhan lagu soo hareereeyey waa tahay dadka ku qoranna aad bay u yaryihiin aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha soo qoray dhambaalkan waxaa la yidhi assalaamu calaykum bahda v o a soomaali gaar ahaan asxaabta barnaamijka hambaliyada waxaa halkan tahaniyad aroos oo farxad leh ka diraya baa layidhi reer kuulow xuseen iyo reer xuseen maxamed jaamac oo ay ka mid yihiin si xirfadaysan baa warqadan loo soo qoray abti maxamed xuseen maxamed abti xasan xuseen maxamed habaryaar nuurto xuseen maxamed habaryaar cadey xuseen maxamed habaryaar barqo xuseen maxamed ayeeyo axadeeyo kuulow xuseen ayeeyo weliyo xaaji cali eedo maryan sheekh maxamed kuulow iyo eedo nalow cali xuseen iyo eedo saafi cali xuseen iyo ugu dambeyntii eedo amaal cabdi xayle waxaa la yidhi dhammaan reer kuulow xuseen iyo reer maxamed jamey oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniid dhalasho oo farxad badan in ay ku dheehan tahay u dirayaan xasan sheekh maxamed kuulow waxauu ku magac dheer yahay xasan tabliiq iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi maryan xuseen maxamed oo iyana ku magac dheer maariya oo ay gabar igu dhalatay cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishan aan ku jirno novembar ee sanadka laba kun sagaal iyo toban gabadhaas magaceeda waxaa laga doonayaa baa layidhi caashacuud waa taa cisbitaalka banaadir allah maxaan cisbitaalkaas dhaaxa tegay oo ilmo ku dhalanayana aan dul taaganaa ibraahino gabadhaasi ku dhalatay cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho magaca caashaha soo bixisa baa layidhi ibraahino ma ku wakiilan karaa horta magaca soo dejid waa lagu sugu waayaa kuma wakiilan kara miya mise waxaa laleeyahay annaga ibraahim uma dirsan haddii la yidhi magaca caashacuud ayaa laga rabaa haddaan iyagu ku celiyo maxaa dhacay waa tahay mar haddii magaca caashacuud ha soo bixiso la yidhi magacaasi dib ayaan ugu celinayaa waxaan leeyahay magacaad u garataan oo aad isleedihiin gabadhaas way u qalantaa u bixiya kaasna annagan ugu ducaynaynaa waxaan leenahay soo weynow oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray reer ibraahim aadan iyo reer cabdulaahi maxamed waxaana ay dhammaantood hambali u dirayaan xasan ibraahim aadan xasan kabito iyo xawluul cabdulaahi maxamed oo gabar ay ugu dhalatay degmada afgooy oo ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeeda iyo dalkeedaba wax tarta aamiin heesta kale dhegeystayaasheena usoo qabanayna caasha waa heesta halkudhigeedu yahay qalbidaad waxaa ku luqaynaysa cabdikuwiin
inkastuu dareenkiyo tuba qaybu kaa faqayay inkastoon isirbi inaan dada wadagnaa qalbidaadka caashaqu dacalada ka soo galay qofkan daacad kuu jecel ka kuu jecel dadka adiga kaa rabaa ayaan ayaan ayaan aya waaye dabariyo dabariyo darbi lagu cesho cadaa qalbidaadka caashaqu dacalada ka soo galay qofkan daacad kuu jecel ka kuu jecel dadka adiga kaa raba ayaan ayaan ayaan ayo waaye dabariyo dabariyo darbi lagu cesho cadaa hay naftaydu doonto sidiibu dareenkiiyo dhaqashadu igu badan tahay ay igu badan tahay hay naftaydu doonto sidiibu dareenkiiyo dhaqashadu igu badan tahay ay igu badan tahay sidiibu kubaaqiyo jirkii dubaasha sidiibu dareenkiyo naftuku gudaashayo kugu daasho adigu danaysa xabiibi sidiibu kubaaqiyo jirkii dubaasha sidiibu dareenkiyo naftuku gudaashayo kugu daasho adigu danaysa xabiibi kalsoonka duuliyo mariri kadiga rabo inkastoon isyiri durugduru amaday cashaqaha inkastoo ka duuliyo marariri kadiga rogo inkastoon isyiri durugduru amatayiri cashaqaha qalbinku dooshamay oo adiga ku daanay qalbiduunka kaa jecel oo kaa jecel oo ani dabiibkiyo dawadiisa kaa suga ayo waaye gabariyo gabariyo darbi lagu xejo adaa qalbigu dooshamay oo adiga ku dagane qalbiduunka kaa jecel u kaa jecel oo adi dabiibkiyo dawadiisa kaa suga ayo waayo gabariyo gabariyo darbi lagu xejo cadaa hay naftaydu doonto sidibuu dareenkiiyo daqashadu igu badan tahay ay igu badan tahay kay naftaydu doonto sidibuu dareenkiiyo daqashadu igu badan tahay ay igu badan tahay sidibuu subaaqiyo jirku ii rubaaxshaa sidibuu dareenkiyo naftuku ku daashayo kugu daasho adi ku danaysa xabiibi
qalbidaada iyo fanaanada xamdi kuweyn intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dambaalada ibraahinow mar kale dhambaalkan waxa uu nooga yimid maxamed iimaan garboole iyo iimaan cabdi garboole iyo maxamed cabdulaahi yare maxamuud cabdulaahi yare iyo maxamed aadan maxamed iyo axmed aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed cabdirasaaq aadan maxamed iyo caashe aadan maxamed iyo shams aadan maxamed iyo shacni aadan maxamed waxay dhammaantood hambali u dirayaan cabduqaadir aadan maxamed rooti iyo faadumo xasan waabere oo wiil ugu dhashay xingalool wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa wax tira aamin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waa dhambaal gaaban waxaana uu naga soo gaaray khadar cismaan liibaan maxamed hire ibraahim cabdulaahi cabdikariim maxamed xuseen cabdinaasir macalin cabdishakuur yaxye khadar maxamed cagane ilyaas iyo farxaan ilyaas iyo hilaad ilyaas iyo siyaad ilyaas iyo ugu dambeyntii cabdikaafi ilyaas cabdi doodaan ilyaas cabdi iyo dhammaan waa la yidhi reer ilyaas cabdi waxay hambalyo aroos oo farxaad leh hawada u marinayaan mudane baa la yidhi siciid ilyaas cabdi iyo xafsooh macalin oo ku aqalgalay ah, magaalada baardheere ee gobolka gado toddoba-iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay ee oktoobar dhambaalkana wuu soo raagay sanadka laba kun sagaaliyo toban waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay heesta kale dhegeystayaashaan u hayno toddobaadkan waa hees waayo waayo waa heesta barkin waxaa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan khadiijo fooday nuur imanka umbastay ahay baroormiya wax ii qaban intii aan beed qabaaye hawshiisu igu badan haba baran lahaya khadiijo fooday maan u dayn howlaha waa la kala leeya ibraahino
weliba kaban ayaa lagu garaacayaa caasha markan
adeegi fooday nuur iyo heestii barkin ayaa taas kaga gudbaynaa xaggii dhabbaalada caashahayo waxaan soo qabanayaa dhambaal la soo goobagoobeeyey oo qaybqayb loo soo qoray waa tahay waxaa dhambaalkan dadka diraya ugu horeeya khadar cusmaan cali liibaan maxamed hiro ibraahim iyo sidoo kale cabdinaasir macalin cabdishakuur yaxye iyo sidoo kale hilaal ilyaas dhambaalkan goor dhoweed ayaan akhriyo mar kalena wuu igu soo noqday waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudane siciid ilyaas cabdi iyo xabse macalin oo ku aqalgalay ah, magaalada baardheer ee gobolka gado waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin dhambaalkan wuxuu nooga yimid amiin cali maxamed iyo maxamed muuse maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo sacad maxamed daahir iyo aamine aadan maxamed iyo maxamed ciise maxamed shiine cali maxamed iyo saado maxamed diiriye suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye iyo dhammaan reer maxamed diiriye waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalal ka tirsan dunida waxaana jecel yihiin inay hambalyo hawada u marayaan aadan cali banday iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa hibaaq jaamac oo meherkoodu uu ka qabsoomay deegaanka garanugulle waxayna leeyihiin meelkaas allah ka dhigi ka horseeda guul lagu farxo eebbana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta afraad ee barnaamijka dhegeystayaasha nugu talagalna ibraahim bal haddaad soo qabatid waa heestaan ku dhigeedu yahay kun jeer fanaanada maryar mursal ciise
waa tahay kun jeer anigaa ku jecel fanaanada maryam mursal intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada ayaan mar kale dib u milicsanaynaa dhambaalkan asalaamu calaykum bahda v o ayaa lagu soo bilaabay daadihiyaasha barnaamijkan si gaaran u salaamaynaa baa la yidhi waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah maxamed xasan kamiin iyo sidoo kale sambuur dhabarey iyo cabdulqaadir sheekh soomane macalin maxamed sheekh soomane iyo sheekh aadan xasan cali iyo macalin maxamed cabdi guray eedo fadxi sheekh soomane baa la yidhi iyo hooyo rubo axmed xoosh iyo hooyo carfoon isaaq warsame abo axmed cabdi aadan iyo awow ismaaciil cabdiyare iyo maryan macalin axmed iyo kalatuun yuusuf dhuumaal iyo ugu dambayntii baa la yidhi aabe maxamed xuseen carab dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida dacladeeda baa la yidhi waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan korneyl farxaan farey iyo farxiye xasan hubiye oo arooskoodu uu ka dhacay degmada beled xaawo gaar ahaan baa la yidhi xaafadda waa bere waxay leeyihiin wili cano gabri cano ayaan ugu ducaynaynaa anigan waxaan raacinayaa aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasho waxaa uu naga soo gaaray mahad hubeeye iyo saadiq aadan xidrig iyo liibaan maxamed shirwac iyo shaafici ciid iyo sayid cumar rooble cali iyo xasan xuseen xasan iyo falastiin axmed daahir falastiin khaliif yuusuf iyo xamda muuse saalax iyo xaliimo cali xuseen iyo waxay yidhahdeen caasho ayaan la cartan waxaa ka tegana bay yidhahdeen cabdikariin axmed nuur gindhe waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan axmed daahir cadnaan iyo marwadiisa xaliimo faarax abtidoon oo arooskoodu uu ka qabsoomay guriceel gobolka galguduud waxaana ay leeyihiin waxaanu leenahay arooskaas allaha ka dhigo kii bashbashii barwaaqo lagala kulmo owlaad qarqabtanayba uu kala siiyo aamiin anigan aamiin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysana waa qufac iyo qosol maa qarsoomi kara fanaanada codka macaan khatra daahir cige iyada ayaanan dhegaystayaasha dhagahooda uga tegaynaa toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waa caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaasiyo nabadgelyo
ufac ma qarsoomi kara usuli ufac ma qarsoomi kara usuli ufac ma qarsoomi kara السولي يطلع ما برسومي كرام غير كيدا يوني قرابدي واي قرصدي غير كيدا يوني qaraabade waa i quursade qalbi jacayl galay maha qalbi jacayl galay maha buusahaaye qalbi jacayl galay maha qalbi jacayl galay maha quusahaaye qabri intaan gelinay qabri intaan gelin waxa layla qabtee waa khasaare qabri intaan gelinay qabri intaan gelin waxa layla qabtay waa khasaare qabiyo kibir maa la qaadi karaa qabiyo kibir maa la qaadi karaa qabiyo kibir maa la qaadi karaa abiyo kibir maa la qaadi karaa qaymadayda iyo qiiradaanu lahaa waa qashuucise qaymadayda iyo qiiradaanu lahaa waa qashuucise qalbi jacayl galay maa qalbi jacayl galay maa quusahaaye qalbi jacayl galay maa qalbi jacayl galay maa quusahaaye qabriintaan gelinay qabriintaan gelin waxa layla qabtay waa khasaare